إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal khudobada wararka ugu waaweyn khudbadda jimcaha masaajidda wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa shalay looga hadlay cudurka korona korona oo halakeeyey maraykanka ayaa ku figaya aqalka cad ee looga taliyo dalkaasi midowda afrika ayaa sheegay diyaaraddii ku soo dhacday bardaale inay soo rideen ciidamada etoobiya guddi ka howlgala magaalada beledweyn ayaa sheegay inaysan soo gaarin lacag dowladda federaalka ay sheegtay inay ugu tala gashay fatahaadda webiga shabeelleh ee mara magaalada beledweyn dhaqaalaha dalka maraykanka ayaa waxaa saameyn adag ku yeeshay cudurka korona iyadoo aad ay u sii kordhayaan tirada dadka baagamuundada ah ee dalkaasi mashruuc lagu anfurinayo dadka danyarta ah ayaa laga hirgeliyey magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة waa maalinimo sabti ah lix iyo tobanka bisha ramadaan sanada kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kuna beegan sagaalka bisha shanaad sanada labada kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran khudbadda jimcaha masaajidda wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa shalay looga hadlay cudurka korona warbixin warkaa ku saabsanna waxaa soo jeedinaya waryaheena cabdullah yaasiin jaamac masaajida ku yaala walaayaadka islaamiga ayaa maalintii shalay khudbada waxaa lagu soo qaatay cudurka korona ee caalamka aada ugu sii faafaya kaasoo dad badan laayay kuwo kalena ay isbitaalada la jiifaan qaar ka mid a culummada diinta islaamka oo jamaacaadka masaajida kula tukaday ayaa waxay si qota dheer u faahfaahiyeen waxyaabaha cudurkan keenay waxayna sheegeen in dunuubta la gelayo ee faraha badan ay sabab u tahay shaqaale cabdulaahi shaqaale katiin oo culimmada diinta islaamka ka mid a ayaa arrinkaasi ka dhawaajiyey cudurkaasi alla xaggiibuu ka yimid caalamka dhanna wuu ku faafay waana cuquba min allahi subxaana wa tacaala asbaabta hadda keenaysa cuqubadana waa la fahmaya duqyaanka iyo fisqiga iyo xadgudubka iyo addoommada kibirka madaxtaagga ay sameeyeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku kor jabinaya waad ogtihiin caalamka oo dhan bani aadamku aad buu u kibray way isqaaqaadeen ilaa ma raxima rabbuka wa qaliilun maahum dad yar mooyaane fara ku tirise caalamka min almashiq ila almaqrib waxa joogaa waa kibray duqyaan iyo xadgudub iyo xumaan nuuc kasta nuuc kasta oo bini aadam hore u sameeyey iyo midaan horeba xataa loo samey waa la sameeyey soo ma waxaa dhacay haddaad aragto caalamka yacni iyo internet-kan iyo waxaa isku furan markaad wax ka aragto waxaa kuu soo baxaysa caalam isaga dhan rogmaday buu ahaa yacni meesha xumaantu ay gaartay iyo fisqiga iyo duqyaanka iyo xadgudubka iyo la dagaalanka diinta ilaahay iyo macaasida nuucyadeeda kala duwan marka cuquba min allahi subxaanah wa tacaala ayuu cudurkani ayuu ahaa cuquba marka hadday soo degto maxaa lagu yaqaanaa tacumu saalixa balaaya hadday soo degto cid ay daynayso ma laha culummada cudurka koroonaha ka hadashay waxaa ka mid ah sheekh nuur macali cabdiraxmaan waxaanuu sheegayaa in ay tahay in loo laabto allah subxaanahu wa tacaala waxa uu noqonayaa cilaajka iyo dawadu markaan eegno dadka muslimka iyo waxa u kaydsan marka ugu horraysa in alla loo laabto maxaa la alla kajeedaa keenay oo ilaahay waan canaanaha waan iyo in alla subxaanaha wa tacaala loo laabto xoolahana jidkiisa lagu bixiyo maxaa yeele balaash sooma degin ilaa dembiga u sababa fakulan akhadnaa bidembihi sooma ahayn mana qofka lagama qaado ilaa inuu alla u naqdo maahayn kadibne tufta aayaadka iyo xadiista sugan laysku tufo sida mucawidaadka iyo suurat lfaatixa iyo saa'ir laxyaa saa'ir alaayaat adkaarta ee duciyada ka soo aroorta nabiga sala allahu aleyh wasalama sugana laga hadla waxaa ay ka anfacdaa cudur walba ay anfacdaa sababta cumuumka fiiri cudur alla sooma dejin ilaa dawo u dejiyay hal xaba haddii laga reebo haddaa ka reebto haram ama duqnimo sheekh cabdiraxmaan firin ayaa isiguna waxa uu si faahfaahsan uga hadlay musiibadan caalam ku bahday sida looga bixi karayo
dhibaatadii way dhacday maxaa lagaga bixi karaa dhibaatadii way dhacday maxaa lagaga bixi karaa ikhwaani tallaabooyinka dhowrka la qaadahaya inaad ka soo gaabiyaan jeclahay kow attawba ilaahay inaan u noqono subxaana wa tacaala kii gaalkaa inuu inuu islaamo kii muuminkahaana macaasida uu ku jira uu ka laabto cibaadada ilaahay uu badiya ayaa la doonayaa waayo waxaan maxay ku yimaadeen sow dembi la galay soomaay ikhwaani meeshii loo baahnaa masaajidda in la furo gaalada go'aysa in lagaga faa'iidaysto dacwo loo bandhigo masaajidda ay ku soo cararaan tawxiidka loo qabto gaalo waa fikireen waa inay masaajidda la xidhaa layihi dad iswaxyana la waayaa layihi ummaddanu hadda way qoyan tahay ilaahay subxaana wa tacaala markay arkaan dhibkiisa iyo aaragushadiisa ummaddanu waa bili'aadanoo way cabsanoo way soo noqon ciddii wax u sheegi lahayd iyo meeshii wax looga sheegi lahaa baa la xidhay kuwa muslimiin sheeganhayo wadaadahana way u saxabiyeenoo waa sax bay dheheen soo maah ummadda waxaa laga hortaga inay toobad keenaan ogow wadaadkaa wuxuu rabaa inuu sii noolaado ummadda ilahay inay diintan ismana garanhaya ogow aan isgaranhaya ee daro kala wada dadka qaar ayaa waxay qabaan in cudurkaani corona aanu ku dhicin dadka muslimiinta ah laakiin sheekh nuur macali cabdiraxmaan ayaa arrintaasi ka jawaabay qaala wuxuu ku leeyahay muslimiinta ku dhici maayo waxaan jirin ha isku sheegina wanabluukum bishari walkhayri fitna muslimkana waa ku dhaca imtixaanku gaaladana waa ku dhaca laakiin way kala duwan yihiinoo muslimka wuxuu ugu dhacaa in darajaadkiisa alla ku kor yeelo in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baraarujiyo macaasi aan kufriha inuu ku jiray ilaahay uga laabto gaalkana muxuu ugu dhacaa inuu gaalnimada ka soo noqdo sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mid a culummada diinta islaamka ayaa horey waxa uga hadlay cudurka corona waxaanuu sheegay in loo baahan yahay in lagu farxo dhibaatada shisheeyaha uu ku hayo cudurka corona isla markaasina ay tahay dadka muslimiinta ahi in ay shisheeyaha habaaraan waxaan rabnaa marka muslimiintu inaad horta ogaataan gaalada in la habaaro oo habeen iyo maalin la habaaro oo sujuudda lagu habaaro oo habeenka qiyaamuleylka lagu habaaro oo salaadaha gadaashooda lagu habaaro xilliga ay dacwadu ay mujaabada tahay in la habaaraaye waa cibaadee ogaada inaydan ka gaabinina maxaa yeelay waa dariiqatu lambiyaa'i weye ambiyadaa gaalada habaaray maraykanka oo sheegtay inuu yahay dowladda caalamka ugu awoodda badan ayaa ah waddanka khasaaraha ugu badan cudurkani uu gaarsiiyey islamarkaasina dhimashada marka laga soo tago magaalooyinkiisa waaweyn ayaa haawanaya qaarkoodna ur ayaa lala dhex mari la'yahay maadaama guryaha ay ka buuxaan meydadka dadka karoonuhu uu laayay dhimashada uu geystay cudurka corona ka sokow waxaa xusid mudan in burbur dhaqaale uu sababay islamarkaasina walaaca uu sababay uu argagax saa'ida ku riday kuwii sheega jiray inay horumar ku tillaabsadeen islamarkaasina aanay jirin quwad iyaga ku dhacda amaba ka hor imaa karta
sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cabdisamad cabdulaahi guddi ka howlgala magaalada beledweyn ayaa sheegay in aysan soo gaarin lacag dowladda federaalka ay sheegtay inay ugu talagashay fatahaadda webiga shabeelle ee mara beledweyn xilli magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan si aadaha looga cabsi qabo inuu ku fataho webiga shabeelle ee mara gobolkaas ayaa waxaa jira qabanqaab ku aadan sidii looga hortegi lahaa fatahaadda webiga guddi sanadkii hore la magacaabay kana howlgala magaalada beledweyne ayaa ka cabanaya inaysan soo gaarin dowladda federaalka oo yaboohday lacag gaaraysa shan boqol oo kun oo dollar sanadkii hore markii sidan oo kale uu ku fatahay webiga xaaji cismaan oo guddoomiyaha gurmadka guddigaas ayaa sheegay in keliya ay hayaan lacago ay baxsadeen ganacsato soomaali ah oo walaalahood u soo gurmaday wuxuuna hadalkiisa intaas ku daray in dowladda federaalka ay lunsatay lacag gaaraysa shan boqol oo kun oo dollar oo qayb ka ah lacago ay dadweynaha soomaaliyeed u soo ururiyeen si ay dadkaas barakacayaasha ah ugu caawiyaan wax hadda ilaa sanadkii hore waxay dowladdu ku yaboohday siday sheegeen shan boqoloo kun shantii boqoloo kun hadda weli ma hayno mana soo gaarin gobolkan dhowr jeerna waa ka hadalnay cid ka jawaabtana ma hayno mana soo gaarin lacagtaa shanta boqola mana ay soo gaarin dadka loogu talagalay tabaalaysnaa beledweyne ay ugu ballan qaadeen qowl waxaan ahayn oo ay ku hadleen waxaan ahayn kama hayno waadna waraysan kartaan cid meeshan wax soo gaarsaday marka lacagtaasi ma soo gaarin beledweyne cidda lacagtaa cuntay ama gacanteedii ku dhacday ku rideen ayaga unbaa sheegi doona sidaan leeyahay cuntay markaan leeyahay lacagta waxaa lagu soo qoraa ama guddi ama shakhsi ama dowlad marka lacagtaas cid ay u dhiibeen iyaga unbaa la weydiinaya anagu idaacadan ka maqalnay mana soo gaarin dadkii ay ugu talagaleen oo walaalaha dhibaataysnaa ma soo gaarin lacag sanadkii hore uu webiga shabeelle ku fatahay magaalada beledweyne waxaa halkaas gaaray madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana uu halkaas ku soo galay dhowr sawir isagoona horey usii kaxaystay weriyaal badan si ay u muujiyaan inuu yahay shaqsi dadkiisa dhibaatada kala qayb qaadanaya balse soomaalida ayaa arrintaas si cara leh kaga falceliyey waxaana ay hadda kusoo biyashubatay inuu wax u qabta iska daaya ay dowladdiisa luunsatay lacagihii dadweynaha laga soo ururiyey dowladda federaalku waxay leedahay wadaaddo u fatwooda shisheeyaha uu ka mid yahay nuur baaruud gurxan kaasoo mararka qaar soomaalida lacag ugu ururiya qorshe ah in masaajid la dhisayo balse mararka qaar ayaa waxaa dhacday in la ogaaday in lacagahaas uu shisheeyaha afrikaanta ah xalanay ugu geeyo halkii ay dadweynaha sugayeen in masjid la dhiso cudurka corona uu halakeeyey dalka maraykanka ayaa ku fidaya aqalka cad ee looga taliyo dalkaasi maraykanka warkan waxaa soo jeedinaya abubakar ibraahim cudurka koronafirus ee markiisii ugu horreysay kasoo bilowday dalka shiinaha bishii diseembar ee sanadkii hore ee labada kun sagaal iyo tobanka ayaa guud ahaan caalamka wuxuu ku dilay laba boqol toddobaatan iyo kow kun toddoba boqol iyo siddeetan ruux kuwaasoo badankooda ku dhintay wadamada reer galbeedka gaar ahaan maraykanka ingiriiska iyo faransiiska maraykanka oo keliya maalintii shalay oo jimco ahayd waxaa la diwaan geliyey dhimashada kun lix boqol toddobaatan iyo shan ruux taasi oo ka dhigaysa tirada guud ee dhimashada dalka maraykanka ee uu korona laayay toddobaatan iyo toddoba kun boqol toddobaatan iyo siddeed ruux wuxuu hadda cudurka gudaha u galay aqalka cad ee looga taliyo maraykanka uuna degan yahay madaxweynaha dalkaas donald trump iyo ku-xigeenkiisa isagoona ku dhacay mas-uuliyiin dhowr ah oo ka tirsan dowladda maraykanka baaritaanno caafimaad oo lagu sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan aqalka cad maalintii shalay oo jimco ahayd ayaa sugaysa in haweenayda lagu magacaabo katy miller oo ah la taliyaha dhanka warfaafinta ee ku-xigeenka donald trump uu ku dhacay koronafirus donald trump oo hadlay wuxuu sheegay inuu wax xiriir ah la lahayn haweenayda ka tirsan mas-uuliyiinta aqalka cad ee uu ku dhacay korona hase yeeshee wuxuu sheegay inay aad ugu dhoweyd ku-xigeenkiisa mike benis haweenayda uu cudurka ku dhacay waxaa xusid mudan inay tahay xaaska stephen miller oo ka mid ah la taliyaasha donald trump ahna ninka qora bayaanaadka madaxweynaha dalka maraykanka markii lagu dhawaaqay in keyta ay qabto korona waxaa aad u qalqalay mas-uuliyiintii xafiiska benis ee wada shaqaynta la lahaa haweenaydan waxaana dib u dhacay safar uu meek benis ku tegi lahaa mid ka mid a gobollada dalka maraykanka korona waxaa sidoo kale laga helay adeegaha gaarka ah ee donald trump kaas oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada badda ee maraykanka dhakhaatiirta aqalka cad waxay sheegeen in baaritaanno caafimaad oo lagu sameeyey donald trump iyo ku-xigeenkiisa ay muujiyeen in labadooda aanay qabin cudurka hase yeeshee waxay muujiyeen suurtagalnimada in cudurku uu ku qarsoomi karo maadaama uu leeyahay xilli huuris gaaraya laba toddobaad mashruuc lagu afurinayo dadka danyarta ah ayaa laga hirgeliyey magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud maxamed ciise ayaa warkan noo diyaariyey wilaayada islaamiga ee galguduud ayaa ku dhawaaqday mashruuc afurin ah kaas oo loogu talagalay dadka danta yar ee ku dhaqan magaalada ceelbuur iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada ayaa gud u xil saartay in dadka muslimiinta ah ay ka aruuriyaan dhaqaale lagu afurinayo dadka masaakiinta ee sooman wejiga koowaad ee mashruucan ayaa waxaa ka faa'iidaystay ilaa lixdan qoys kuwaas oo loo qaybiyey raashin iskugu jira bur bariis sonkor iyo saliid xubin ka mid ah guddiga afurinta ayaa sheegay in mashruucan uusan ahayn macaawino la keenay balse ay iska kaashadeen wilaayada galguduud iyo dadka muslimiinta ee ku dhaqan magaalada ceelbuur sidoo kale wuxuu intaa raaciyey inuu socon doono ilaa dhammaadka bisha barakaysan ee ramadaan afurinta dadka masaakiinta ah waxaan rabaa inaan ka warbixiyo ilaahay iidankiisa halkan waxaan joognaa degmada ceelbuur gaar ahaan magaalada ceelbuuraan joognaa waxaan bixinaynaa haddii ilaahay iidankii ay ku ahaato raashin la siinayo dad masaakiin ah lagu afurinayo oon macaawino la keena aan ahayn ay bixiyeen dadka muslimiinta oo degan magaalada ceelbuur kuwa baqaarada leh kuwa dukaamada leh kuwa xoolaha leh ilaahayga subxana wa tacala qof waliba sida uu wax u siiyey wax u bixisay inta danyarta ah oo joogta magaalada ceelbuur ayaan waxaan u qaybinaynaa dad dhan lixdan qoys ayaan waxaan u qaybinaynaa raashin dhan bur sonkor ninka laydhada saliid isugu jira iyadoo gacanta koobaad ay ka geysatay walaayada gobolka galgaduud gacanta ka xigtana ay geysteen dadka muslimiinta ah xoolahaas lala wada baxay si sadaqaa loola wada baxay laguna afurinayo dadka masaakiinta oo danyarta ah intaasaan maanta qabanaynaa aan qabanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo qaar ka mid ah dadka danta yar ee ka faa'iidaystay mashruucan afurinta ah ayaa warbaahinta islaamiga la hadlay waxayna ka warbixiyeen waxa ay ku qaateen halkaas بلا أحمد ناقل راشن بر سليد سنكر
سيمر يا ولاية سلام إنا إلى غير قرر إلى غير حبيبي حسن جرين حليشي يا بلا ولا دلا ليس ولا دلا غير الله كهدور علينا كهدور علينا حليشي يا بلا سي يوحو يا نوشك بريس يا سكر سكر يا بر أوكا يا سليم ولاية ولاية لا هي سي لكن ولاية هي سو أمر خير الله dhulka ballaaran ee soomaaliya ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayaadka ka dhisan iyo bulshada ku dhaqan ayaa waxay iska kaashadaan u gargaaridda dadka tabaalaysan taa cagsigeeda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ka jira qaar ka mid ah dalka soomaaliya ayaa markay dhibaatooyin yimaadaan waxay sacabaha u horsadaan reer galbeedka iskaba daayay inay dadka masaakiinta ah wax u qabtaan iminkana waxaynu kusoo maqan warbixin wariyaheyna haashim cabdinaasiir uu ku eegayo midowda africa oo sheegay diyaaraddii bardaale kusoo dhacday inay soo riday dowladda etoobiya iyadoo dhowaan ciidamada etoobiya ee haysta degmada bardaale ee gobolka bay ay soo rideen diyaarad ay lahayd shirkadda african airways oo daawo u siday sida la sheegay magaalada bardaale ayaa warbixin ka soo baxday ciidamada amisom ee duulaanka ku jooga soomaaliya waxaa lagu sheegay in diyaaraddii ku dhacday magaalada bardaale ay soo rideen ciidamada etoobiya ee ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada bardaale warkan ka soo baxay amisom ayaa lagu sheegay in ciidamada etoobiya ee soo riday diyaaradda aysan ka tirsanayn ciidamada amisom tan oo bannaanka soo dhigaysa marin habaabinta dowladda federaalka ay ku hayso dadka aan wax badan la socon oo ah in ciidamada etoobiya ee waddanka jooga ay ka tirsan yihiin ciidamada amisom ciidamada etoobiya ee faraha badan ee qaybta ka ah duulaanka lagu soo qaaday waddanka soomaaliya ayaa wata koofiyada lagu yaqaano ciidamada amisom oo waxaa loogu yeero beesha caalamku ay u sharciyeeyeen duulaanka soomaaliya tallaabada etoobiya ay ku soo riday diyaaradda ayaa lagu fasiray dhinacyo badan waxaana ka mid ah in etoobiya doonayso in ay meesha ka saarto shirkadaha duulimaadka si ay dalka kaga shaqeeyaan diyaaradahooda dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ka indhalaabtay diyaaradda ay soo riday etoobiya iyadoo xitaa ay soo baxayaan in etoobiya ay labadaas maamul ku cadaadinayso in warbaahinta ay ka sheegaan in diyaaraddu ay u soo dhacday gantaal kaga yimid dhinaca mujaahidiinta al-shabaab etoobiya ayaa soomaaliya ka geysatay tacdiyo muuqda iyo kuwo qarsoon iyadoo hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqul insaanka aysan ka hadlin ficilada ay geysanayaan ciidamada etoobiya markana waa xubintii ganacsiga waa kan maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa dhaqaalaha dalka maraykanka oo saameyn ballaaran ku yeeshay cudurka coronavirus sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan sicirkii ugu dambeeyay ee dalagga waddanka dhaqaalaha dalka maraykanka ayaa waxaa saameyn ballaaran ku yeeshay cudurka coronavirus iyadoona ay aad u sii kordheen tirada dadka baagamuudada ah ee aan haysan wax shaqo ah kuwaas oo bilooyin ka hor ahaa dad ku filan noloshooda warbixin bilo ah oo ay baahisay wasaaradda shaqada ee dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha dalka maraykanka uu marayo halkii ugu xumayd ayna shaqo la-aan soo wajahday malaayiin ruux oo ka tirsan muwaadiniinta ameerikaanka ah tirada baagamuudada waxay kor u kacday afar iyo toban dhibic toddoba boqolkiiba gudaha dalka maraykanka waana sare u kicii ugu ballaarna ee abid soo wajaha maraykanka muddo hadda laga joogo ku dhowaad hal qarni sida lagu sheegay warbixinta wasaaradda shaqada ee maraykanka labaatan milyan iyo shan boqol oo kun oo ruux oo ameerikaan ah ayaa hadda haysan waxay ku maareeyaan noloshooda waxayna cunto ka sugayaan dowladda maraykanka taas oo aan awood u lahayn inay maarayso donald trump oo waraysi siinayay telefishinka fox news ayaa shaaca ka qaaday inuu filayay in dhaqaalaha dalka maraykanka ay dhibaatadan soo gaari doonto isagoo u ballan qaaday shacabkiisa inay samayn doonaan wax weliba oo lagu soo celin karo dhaqaalaha sii baaba'aya tallaabada uu donald trump qorsheynaya inuu qaado marar badanna uu maxfallada ka sheegay waa inuu bandowga ka qaado dalka oo uu furo ganacsiga iyo howlaha kala xihan taasi oo ay kasoo horjeedeen aqalka koongareeska maraykanka oo ku andacoonaya in tallaabadaas ay keeni karto inuu cudurka corona aad usii faafo la taliyayaasha ugu sarsareeya dhanka dhaqaalaha ee donald trump oo hadlay ayaa waxay sheegeen in tirada baagamuudada ee maalmaha soo socda ay noqon doonto mid lala amakaago waxaana midkood uu qiyaasay in tirada baagamuudada ay gaari doonto labaatan iyo shan boqolkiiba marka laga hadlo muwaadiniinta ameerikaanka ah maamulada gobolada iyo dowladda dhexe ee maraykanka waxay sheegayaan inay qaati ka taagan yihiin codsiyada isdabajoogga ah ee uga imaanaya dadka Ameerikaanka ah kuwaasoo dalbanaya caawinaad iyo kaalmo maadaama aanay haysan wax shaqo ah culimada diinta islaamka iyo aqoon-yahanada muslimiinta waxay sheegeen in maraykanka iyo guud ahaan dowladaha reer galbeedka ay ku dhaqmaan nidaamka ribada ee kasoo horjeeda shareecada islaamka waxaana hoos u dhacaya baabaa dhaqaale ee hadda haysta ay culimadu sheegayaan inay tahay dagaalka uu allah ku iclaamiyey qof waliba oo ku tacaamula ribada ama dulsaarka nidaamka dhaqaale ee ra'samaaliga reer galbeedka ayaa wuxuu u muuqdaa mid gabalkiisu dhacay waxaana kasii horreeya oo baaba'aya nidaamka hanti wadaaga horumarka iyo sare kacana waxaa iska leh nidaamka dhaqaale ee tawjiihaadka iyo awaamirta ka qaadanaya shareecada islaamka ee uu allah u soo dejiyey koonkan raashinka waddanka waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaala koonfurta soomaaliya galleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo gooda beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa koob iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayay toddoba boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka soomaaliga ah masigada waxaa koombadeedii ama shooddeedii la iibinayaa saddex kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa maanta la iibinayay boqol sagaashan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegno koombadeedii waxay yeed afar iyo labaatan kun loorkeediina waa hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah sisinta kiiladeedii waa shan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan eegno jirigaankeedii waxaa la iibinayaa hal milyan oo shilinka soomaaliga ah halka liitarkeeduna uu yahay konton iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkii oo idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaana dhegaystayaal xilligan waa naga inta